magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ku nool hooyooyin badan oo ka shaqeysta iibinta qaadka ama jaadka iyagoo inta badan ku iibiya suuqa daraawiishta ee magaalada beledweyne qaar ka mid ah haweenkaani oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay waxyaalaha sababay in ay iibiyaan qaadka waxa ayna sheegeen in qutryoonka noloshooda ay ku maareeyaan waxaan ka mid ah hooyooyin ka shaqeeya suuqa jaadka ee beledweyne walaahi muddo badanaa ku jiraa ilaa toban sano taas ka sheekeyn ma lahanba jaadkan badanaa khasaarihiisaa badanba inta laga macaasho iyo inta laga khasaarihiisa abaa khasaarihiisaa badan soomaalida aad waxay u jeceshaa miirawga hareeriga aad uma jeclo laakiin annaka ahaan dhaqaalahaan waxaa noogu fiicnaa jaadka kenya ayaa noo raqisnaa jaadka etoobiya etoobiya waa hareerigaa noo raqisnaa
dhowr caruurahaan leeyahay laakiin suuqa kaliya kuma xayrinin ayagana meelahooda iska ordaan anigana meelahaygaan cararaa adooga meelihiisoo ka cararaa kollen waa isku keensanaa oo nolosha guriga hal jaadoo kenya basaa noo soo galo awal etoobiyaa noo soo geli jirtay kenyaa noo soo geli jirtay laakiin hadda kenya basaa noo soo gasha qaadka kenya markaan la haysanin qaadka etoobiya waana laga gada jiray aad ay magaalada u xasiroonad qabowgeeda lacagteeda waa kala socotay kadib kenya noo imaatay haddana kenya waa iskala qabsanay oo lagu qasban yahay oo wiilku shaqeeyo oo gabartu orado dad xoogood ku xamaalataaba iska nahayaan dhulku beerow leeyahay qudaar ayuu noocaa soo goodo qudaartaasaan gadaynaa waxaan ku leeyahay haddaan rabnaa caanolaya noqonaynaa haweenkan kunool magaalada beledweyne ee iibiya qaadka ayaa nolosha ka maareeya iibinta qaadka iyagoo faa'iido badan ka heli jiray iibinta qaadka etoobiya inkastoo hadda la waayay oo ay iibiyaan qaadka ama jaadka laga keeno waddanka kenya